donald trump musharaxa madaxtinimada waddanka maraykanka ee xisbiga jamhuuriga ayaa mar kale ka hadlay arrimaha islaamka iyo soo galootiga waddankan maraykanka donald trump ayaa soomaalida iyo dadka kale ee soo galootiga ahiba ku sheegay kuwo khatar ku ah ammaanka waddanka maraykanka falastiin axmed iimaan ayaa warbixinta arrinkaasi ku saabsan inoo eegeysa isagoo ka hadlayey magaalada portland ee gobolka maine ee dalka maraykanka donald trump ayaa waxa uu sheegay in dadka soo galootiga ay khatar iyo dhibaato badanba ku hayaan dalkan maraykanka
meelo badan ayaa laga hadlaya qaxootiga soomaalida ee gobolkan maine waxa ay magaaladani iyo gobollo kaleba aqbaleen boqolaal kun oo qaxooti soomaali ah waxaana ay qaxootigani ka imaanayaan mid ka mid a meelaha ugu khatarsan dunida waana dhaqan u baahan in la joojiyo dadka kama caqli badnidiin waana in la joojiyaa donald trump oo u muuqday inuu doonayo inuu caddeeyo in dadka muslimkaa iyo soo galootigaba ay khatar dalkan ku yihiin ayaa soo xigta qaar ka mid a warbaahinta dalkan maraykanka oo ka hadlayay dhacdooyin kala duwan oo dhanka amniga ah oo lala xiriiriyey dad soo galooti ah
So the Washington Times reported of a Somali refugee program in Minnesota that the effort to resettle large groups Washington Times ayaa waxa ay warisay in barnaamijkii qaxootiga Soomaalida ee Minnesota ee la doonayay in dib loogu dejiyo tiro badan oo qaxooti Soomaali ah uu yeelanayo cawaaqib aan lagu talagelin oo uu abuurayo qaxooti badan oo shaqo la'aan ah taasi waxay walwal gelinaysaa gobolka gobolka waxaa ka jira ammaan darro waxaana taasi ay keenaysaa oo kale tiro badan oo soo jiidanaysa in qoliyaha argagixisada qortaahi ay ka heli karaan dhallinyaro badan halkaas trump ayaa sidoo kale waxa uu soo tiriyey dhowr qof oo muslim ah oo ka yimid meelo kala duwan oo caalamka ah qaxooti ahaanna dalkan ku yimid qaar badan oo ka midana ay qaateen dhalashada maraykanka oo uu sheegay inay isku dayayeen dhanka kalena inay dhibaateeyaan dadka maraykanka ah sidoo kale waxa uu sheegay in wadamada gacanka ee xuduudda lale dalalka ay dhibaatooyinku ka dhacayaan aysan doonaynin inay dalkooda soo galaan qaxootiga balse uu maamulka obama doonayo inuu soo qaado dadkaasi oo uu maraykanka keeno
a college student who immigrated from Somalia who later applied for and received arday college dhigta oo ka soo haajiray Soomaaliya kadibna noqday muwaadin Mareykan ah ayaa isku dayay inuu qarxiyo geedka munaasabadda Christmaska ee nalal laga daarayay dad badani ay isu yimaadaan Oregon maaha markii ugu horreysay ee donald trump uu ka hadlo soo galootiga soomaalida haddaba sidee hogaamiyaasha soomaalida u arkaan hadalka donald trump axmed shaceyb oo madax u ah bulshada muslimiinta ah ee magaalada portland ee gobolka maine ayaa sharxaya sida hadalka donald trump uu saameyn xun ugu yeelan karo soomaalida iyo guud ahaan muslimiinta ku dhaqan gobolka
wallaahi kolley saan u aragnay yani waa nasiib daro horta qof dhan oo doonaya in america madax u noqodo inuu qaabkaas kale u hadlo wax aada looga xumaado weeyaan bidaat gaar ahaan annaga soomaali ahaan marka u macdheelan taas innaga waxay nagu dareensiisay yani shucuur ama dareen ah in ay taasi kicin karto dadkii bulshadii aan la noolayn ee ahayd ee maraykanka ahayd inay taasi dareen gelin karto ayba kicin karto ayaan annaga u aragnay taasina ay hadow ka dhalan karto nacaybsho magaalada portland ee gobolka maine ayaa dadka soomaalida ah waxay lafdhabar u yihiin nolosha gobolkaasi gaar ahaana dhinaca ganacsiga iyo adeegyada bulshada waxaana magaaladaasi oo dadka ugu badan ee ku nool ay ahaayeen dad caddaan ah ay soomaalidu noqdeen dadkii ugu horreeyey ee soo galooti ah ee tiro intaa la eg ay hal meel ka degto xaashi shaafi oo ka mid ah hogaamiyayaasha bulshada madaxna ka ah hay-adda somaali action alliance ayaa isagoo ku sugan magaalada minneapolis waxa aan weydiiyey sida hadalka donald trump ay u arkeen soomaalida ku dhaqan minnesota
donald trump runtii waxay ila tahay waxa uu kaga duwan yahay malaha hadaladii uu isticmaalayay campaignkiisa intuu ku jiray oo dhan oo runtii haddaad aragta dadka shalay ugu dambeysay wuxuu ka hadlayay xisbigiisa dhexdiisa nimanka hogaanka ka ahaa waa nin hadda ammaan badan aan ka sugayna soomaaliya muslim haddaan nahayna ma aha soomaalida runtii bulshaweynta muslimiinta oo iyo laatiinaha iyo dadka idankalitiga ama dadka madow oo ku hayo hadal xumadan bay la mid yihiin wax in xaasha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in soomaalidu aanay ahayn dad qaxootinimo ku yimid ee weli ku jooga balse qaar badan oo ka mida ay noqdeen muwaadiniin maraykan ah isla markaana ay dalkan wax badan ku soo kordhiyeen
soomaalida maraykanka waxay noqdeen runtii ay duusgareeyeen weliba macnaha la oran karo waxay bulshooyinka ka horeeyey qaabkood weliba soddomiyo sano kahor intaanan iman joogay aan isleeyahay way kaga duwan yihiin waxay noqdeen ummad integrationkooda ama isdhexgal bulsheedkoodu aad uu u sarreeyo uga sarreeyo ummadaha kale haddaad fiiriso jaanib kasta oo bulshada kamida qayb bay ku leeyihiin soomaalida hadday noqon lahayd xagga amniga oo kale dhallinyaro badan baa kamid a ciidamada maraykanka ama armiga ha noqoto ama airforce ha noqoto iyo ciidamada ama ama neviga ama maxaan ku rahdaa maraykanka iyo ciidamada qaar magaalooyinka aan deganahay sida minneapolis oo kale in ka badan labaatan dhalinyara booliiska magaalada kamid ah esmiga ahaan waxaynu nahay esmiga kusoo xiga dadka u dhashay noogu horreeya waddanka ama u dhashay waddankan anaga intaanan iman ku noolaa lifekoodaba caddaanka iyo madowga waxa kusoo xigaayo waa soomaalida donald trump musharaxa madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka ayaa intii uu khudbadiisa magaalada portland ee gobolka maine ay socotay waxaa dhowr jeer soo dhex galay dad mudaaharaadayaala oo qaarkood gacanta ku watay nuqullo ka mida dastuurka dalka maraykanka
falastiin axmed iimaan ayay ahayd taasi oo warbixintaasi ku saabsan hadalka donald trump ee muslimiinta iyo dadka soomaalidaba ka dhankay ka jeediyey magaalada portland halka ad ka dhagaysanaysaan waa v o a